haafilsin biilkan wuxuu ku saabsan yahay sharci oo xildhibaanka congressman keith ellison oo gobolka minnesota ka tirsan uu ka shaqeynaya dhowr sano biilkana muxuu ku saabsan yahay wax oo la dhaho remittance pilot program study so sidan oo og tahay mindhaa toddoba sano mase sagaal sano congressman keith ellison arrintan ka shaqeynaya biilkan oo last weekan lasoo dhaafay oo la baas gareeyay muxuu ku saabsan yahay study ay qabanayaan dowladda oo maraykanka oo ku saabsan haddii xawaaladaha oo soomaalida for example dahabshiil amana tawakal xawaaladaha oo minnesota headquarterska ah mase gobolka maraykanka haddee pilot program waxa la dhaho ay geli karaan siday accountyaal mashruuc tijaabo ah ha mashruuc tijaabo ah actually loo furo siday lacagta oo lacagta loo diro marka hadda waa daraasadaas in la sameeyo ayaa la ansixiyey ha exactly so dhowr sana dhowr sana congressman keith ellison oo arrintan ka shaqeynaya and finally maxaan isku dhahnaa marka programkana study garayneynaa programkana study garayneynaa an oo pilot program ka ah hadduuna oo barnaamij fiican ee researcherska oo mase dadka shaqaalaha cilmibaarista sameynayo cilbaariska markay sameeyaan ee fahmaan marka okay xawaaladaha oo gobolka minnesota mase maraykanka ka shaqeeyaan pilot program oo muxuu ku xirayaa bangiyaasha siday accountyaal u helaan lacagta marka dubai loo diro mase soomaaliya loo diro mase gobolka adduunyada dhan so sidaana og tahay hadda xawaaladaha badankooda accountyaal dhan maraykanka ma kale waxay sameeyaan lacagta physically ee qaadaan mase diyaaradayaal la koraan ee dubai la aadaan and actually anakana processkaas shaki aa nagu jira you know as dad oo you know dowladda maraykanka ka tirsan in oo maxaa noo fiican dowladda maraykanka maxaa ufiican in oo processkaas simple laga dhigo in la fududeeyo in la fududeeyo oo xawaaladaha accountyaal la siiyo si oo dadka badanka maxaa la dhahaa oo gobolka minnesota iyo dhammaan dadka diasporada degan familieskooda boosaskooda ha boosaskooda oo oo degan soomaaliya nairobi wherever meel meel walba ay degan yihiin lacagtaas u helaan sida you know iskuolkooda biilka u dhiibaan biilka caafimaadka kirada wax ay ku nool yihiin oo basic marka hadda mashruucan tijaabada ah ee la daraaseynayo maxaa faa'iido ah oo uu u leeyahay xawaaladaha ma wuxuu keeni karaa in xawaaladaha loo ogolaado in ay si rasmiya u howlgalaan ha soo hadda qiimeyn lagu sameynayo mashruuca tijaabaha xawaaladaha ah hadda la bilaabaya insha allah hadduu sharcigan dowladda koreyso oo sanadka la dhaho iyo madaxweynaha maraykanka obama hadduu saxiixo sharci noqoto waa la qiimeynaa lagu sameynayaa kabacdi qiimeynkaas marka lagu sameeyo maxaa la ogaanayaa marka xawaaladaha si oo lagu xiri karo bank accountyaal oo muddo intee la eg ayaa laga soo shaqeynayay in sharcigan congaresska uu soo gudbiyo maadaama arrinta xawaaladaha sanadahan ba ay ahayd caqabad taagan congressman keith ellison muxuu ka shaqeynaya arrintan oo xawaaladaha mindhaa toddoba sano ka badan oo xawaaladaha first markii la xiray iyo sanadkan hadda lasoo dhaafay accountyaasha badankooda markii laga xiray so dhowr sana arrintan ka shaqeynayna laba sano ka horna muxuu congressman ellison bill oo muxuu baasgaray la dhaho money remittance improvement act mase sharciga ku saabsan xawaaladaha oo maraykanka ka baxo in oo la fiicneeyo mase la improve gareeyo sharcigaas really xawaaladaha iyo bangiyaasha a codsadeen maxayna congressmanka maxay ka codsadeen in oo exaamyaasha gobolyaasha maraykanka sameeyaan ee la sheergalayaan dowladda federaalka baaritaanada baaritaanada exactly so sharcigaasa horta nagu horeeyay and then this is sharciga labaad oo oo congressman keith ellison oo dowladda hoose isu baasgaraysa so insha allah maxaa rajeyneynaa anaka sanadka inay sharcigan baasgarayaan oo madaxweynaha maraykanka marka saxiixo and then markii oo lasoo baaro hadii markii la fiiriyo haddii barnaamijkan barnaamij fiican xawaaladaha haduu u yahay oo reportka lasoo dhiibo then maxaa rajeyneynaa in oo xafiiskan pilot programkan sharciba inaan ka dhigno insha allah